markaa ay qabteen wax badan ba ayaa isbedelay waxaan rajaynaynaa inuu wax badan isbedeli doonaan dadkii oromada soomaaliya waxaa arkaysa dad hadda meesha ku jiro ee soomaaliya ku jiro markaa arkaysid qaar aan afka oromada ku hadli karin waxaa jirta koonfurta soomaaliya meel la yidhaahdo qoryoole meeshaas waxaa degan ee degaan ahaan u degan dadka oromada badankood hadda dadka meesha degan ma yaqaanin luqadda oromada marka soomaaliya xuduud ma lehen dadkood iyagoo soomaaliya kala xiran tahay oo dadka soomaaliya ku dhashay aan gobol gobol ku gudbi karin dadka oromada waxay ku gudbaan dhammaan gobolada ee soomaaliya ka kooban tahay sidaas darteed waxaan haddana aan ka codsanayno dowladda puntland inay wacyigeliso dadka dadka degan gaalkacyo ama meel kale puntland ah inay yihiin dadka dowladda sharci siisay inay deganaadaan gobolkan sidaas darteed waxaan arkaynaa dad badan in aan aaminsanin inaan dadkan magaaladan degan magaalada gaalkacyo degan sharci darro u degan yihiin dadkaas si sharci ay u degan yihiin dowladdii baa ka horqabda marka dowladdii waxaa rabnaa inay media mass media ka hadasho ay dhehdo u sheegto dadkaan inay yihiin dadka sharci meesha u degan ee aan ahayn dadka socoto ah ee isk iska yimid marka intaas ka bacdi waxaan mahad ballaaran aan siinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walbaa joogeen gargaarka ay siiyeen iyo caawimaadka siiyeen dadka degan ee oromada dhammaan gobolada soomaaliya laga bilaabo kun sagaal boqol iyo konton iyo afarti ilaa maanta si nabad ayaa u degan yihiin waxyaabaha meelaha qaarkood ka dhacayo oo ay sameynayaan dhalinyaraha hadda dhalatay oo aan waxba taariikhka ka garanayn waxaa rabnaa marka in wacyigelin la siiyo in dadkaas loo sheego inay yihiin dadkan dad wada dhashay ay dad wada nool weligoodna gobolkan soomaaliya ku nooli jireen inta soomaaliya loo kala qaybin laalaan oromada waxaa la aqbalay inaa soo galan soomaaliya inaa deganaadaan sidaa darteed marka dhalinyarada hadda joogtan ee la wacyigeliyo inaa dadkaan yihiin dadka walaalahooda isku dhiiga ee aan wax dhibaato aan u dhahaynin waxyaabaha social mediaga laga arko feeka ah waa inaa marka ugu horeyso qofka iska fiiriyo waxa ma originaal ah mise wax feeg ah marka intaasaan ku joojinayna waa maxsantiin
su-aaltaan bixinayaa waxay kow annaga waa noo yimaadaa raggan kiisas badan oo tiro badan inta yaryar ee annaga hadda noo sheegeen laba kiis bay noo sheegeen konton kiis baanu la xalilay balqaajin ayaa gashanaya kuwa hadda noo fadhiya oo guddoomiyeyaasha u ah oo maamulka u ah baan markhaati gashanaya konton kiis ka badan konton kubanaan kiis baa la xalilay labada kiis ay hadda ka cawdeen mid ilaayo hadda ayaa ka sugeynaa jawaabtiisa booliiskuma riyoon ma loo keenin wax faallagaransa ah iyo cid tuul xataa lagu tuumayo oo naloo keenayo weli naloo soo gudbiyo ma jirto ma hayno kiiskaas waa kiiska afduubka ay ku sheegeen waxaa loo yimi qolo ka dacwoonaysa arrintaas waa baaray ayagu waxay yidhahan waa naqaanaa annagu waa weyy kiiskaa waana raadinaynaa weli waa raadinaynaa ayagii baana ka suganaa ayaga waxay leeyihin waa naqaana haddana waa kaa qarinayaan adoono ma garanayo waxay ka baqayaan waxaana yidhi xataa u soo jeediyey war si qarsoodiya igu sheega anig taad u garanaysaan idinku cid kale loogey si qarsoodiya xataa igu sheega cidaad ka cabanaysaan weli maayo jawaab kama hayo iyagaa iyagaa markhaati gashanaya inaysan weli isiinin jawaabtaas qodobka labaad oo dhaawac geysashada waa soo xirray qofkii dhaawaca loo geysta ay sheegeen inuu dhaawaca geystay gabar bay ahayd shamhaad baa la yidhaahdaa gabadhaas saldhigaan ku soo xirray eeriyadeedii baa timid ayagiibaa isla yimid meeshaan kuwada kula siinay gabadha waxay tiri kiiskaan umika ma gelin bay tiri kiiskaan ciyaal iyo meesha dhagaxtuur baa ka dhacay dhagaxtuurkaasaa midhaa gabadhaas ku dhaawacantay anigu ciyaalkaa ma wadan shaqo kuma lahayn kiiskaa ma gelin maxaa ku qancadaan baa ku yidhi dadki labaa idiin furan caddaynaad keentaan oo caddaysaan kiiskiina caddaysataan gabadha waa xiran tahay iyo inaad shareecada la qaabishaan shareecada la addaan waxay doorteen shareecada iyagoo guddi ah labadii dhinac ah way iga tageen way soo tashadeen way ka soo munaashaqoodeen way igu soo noqdeen waxay yidhaha shareecada islaamka aan ku qancana ugu dambayn maanta bay maxkamadda ku mudaysnaayeen awad odayaashooda soo joog goba joogtaan ugu dambayntii odayaasha waa kuwan u yimid way waa fadhiyaan maantay ku mudaysnaayeen maxkamadda waxaan maqaal igu ah inaysa ayagu ka baaqdaan maxkamadii sababta uga baaqdaan ayagaa yaqaan waxaan marka halkaan ka caddaynaya annaga boolis ahaan hadda dad badan bay ku fadhiyaan meeshaan waxaa xaqiiqo aw run ah soomaalida iyo ayaga inaan na kala aqoon booliska nooma kala naqaan kiisaskaana u kala aqoon dacdooyinkaana u kala aqoon markhaati ayaan gashanaya inaana u kala aqoon haddayse soo dacweeyaan qof soomaali ah oo weliba reer gaalkacyadooda iska daa wax ka bogto inaanaan xaquuqda islaamka iyo midda ah naadiga midna aanaan anagu u kala eexan ayaa markhaati u gashanayna waxay kasoo dacwoodaan siday tahay sharciga waan ugu qaadna ayaga keliyana ma aha waa ummadda oo dhan ummadda makhluuqa ilaahay abuurtay oo annagu aanu mas-uulka ka nahay waxaanaan mas-uulka ahayn ma ahe xaquuqda insaaga horsimay isku sidaana annagu waxa ku soo raac noocu doona ha ahaado dadkan waa dad islaama waa dad isku dhogor ah waa dad deris ah waa dad ehela iska daaya kuwo kaloo ajinabi oo hataa islaam ahay baanu dad xaquuqda u kala baanu u jirnaa hadday noo soo dacwoodaan kan islaamka ah iyo kan kristanka isku sidaana anagu garta ugu qaadna uma kale xal hadduu kan kristaanka laga gardaraya gardarada islaamka waa saara hadduu kan islaamka uu gar gardaran yahay ka kristaanka waa saara ma ma kala soconaa anagu buluusku male qabiil male balse waxaan idiin sheegaya buluusku ma riyooda kuma riyooda kiisaska idinkaa laga raba wax information iyo waxay dhibaya inaga soo gudisaan oo tilaadaan saasaa u jiraan haddii aad ka baqdaan in laydinku soo calaamadsado macnaha laydin soo si sira usoo sheega ma aha inaad idinku si walba weeli kartaan kiiska aad usoo samayn kartaan waxaan kaloo fariintaan uga faa'iidaysanaya arrintan nabadgelyada ah waajib baa idin saaran idinka laftigiina waxaanu haynaa ilaa iyo saddex kiis baan haynaa annagu oo idinka ah waad soo cabanaysaan waana qariynaysaan qofka lama baahna nabadgelyada waajib baa idinkana idinka saaran sida annaga laydin ilaalinayo inaad idinkuda ilaalisaan baa la rabaa